madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hay-adaha dowladda bulshada iyo daneeyaasha waxbarashada si wada jira ugu baaqay sare u qaadista tayada waxbarashada dalka madaxweyne xasan sheekh ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay lafdhabarta horumarka bulshada ee dalka isla markaana loo baahan yahay in la xoojiyo macadka tababarka macalimiinta iyo helitaanka adeegyo waxbarasho oo tayo leh sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku adkeeyey muhiimad gaar ah in la siiyo caruurta aan weli helin fursado waxbarasho isaga oo ka codsaday waalidiinta iyo bulshada soomaaliyeed inay caruurtooda ku dhiirageliyaan waxbarashada si loo helo jiil mustaqbal wanaagsan u horseeda dalka waxaan soo joogay dalkan hadda kahor saan u sheegay ayadoon hal arday iskuul aadayn maalin waagu bariya oon hal arday oo soomaali ah oo hooyo saaka inta usoo quraacay yuniform soo gashtay laba buu gacanta ku soo qabsaday ee iskuul u sii socdo maalin aanay jirin ayaan soo istaagay oon anigu soo joogay waxaan soo joogay maalin la yidhaah dhallinta soomaaliyeed ee iskuulka gaartay boqol kiiba shanaa iskuul aado boqol kiiba sagaashan iyo shan iskuul ma aadaan jidkay carrada ku beegaan maanta waa ragteen si aan tartiib tartiib uga soconno ilaa sanadkan aan rajaynayno boqol kiiba afartan inaan soo gaarno oaan ka sii soconnana maalinaan soo joogay wax tacliin sare la yidhaha dalka aanay ka jirin iyo dugsi sare aanu ka jirin xataa sanad kasta saddex kun oo macallin marka la qaadanayo jamhuuriyaddoo dhan baa loo bandhigaa yaa soomaali ah yaa capacity leh yaa yaa yaa yaa yaa noqon kara macallin qiimaynteeda macallinka lagu qaataa emailay iyo four point five noogu qaybi bahda waxbarashada waa ka soo gudbi hadalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan in sare loo qaado tayada waxbarashada dalka ayaa kusoo aadaya xili dalka dhowaan laga soo saara natiijooyin kala duwan intixaanaadkii kala duwanaa ee dugsiyada dhexe eeyo dugsiyada sare